gul ahaan waa nabad waa nabaday gaartay alxamdulilaahi ilaahay waa mahaddaafile nimankii sheeganayay dawladda oo gobolkan sharta usoo rabay oo dadkan inay dhibaateeyaan dawladaan unahay u lahaa wixii ay kusoo qoreen oo ahaa dalinyaradii marin habeensaneed oo ismaarooyinka joogi jirtay oo oo shacabdiidka shacabkooda nahdaa sarkan alxamdulilaahi ay ka hawleeleen wixii kale oo daliirka lahaayo dabahaanimada ku jirtay oo markii hore xoog dal soomaaliyeed armaana tabcaa garashadoodu aheedna waa ka soo galeen hadda saraakiil ila fadhidaa kamid a cabdi nuuro gobolka dawladda soomaaliya iyo ahlu sunna dabcan dagaal u dhexeeya guriceel gaar ahaan adiga doorkaa gobolka muxuu yahay ka cabdiyahaan dad badan baa isweydiinaya
aniga adeer nin gobolka u dhasho dadka kunool kamid ahaanay oo dadkiisa u dhaqnanaya oo dadka la degan oo shaksiyahoo soomaaliya dadaan siyaasina ah marka waxa weeye waxa aan afkayga ka doondoonaysa soo barisa xaafadaha oo maaragtay sida qaabka daragisa karaa ay rabaan oo ah macnaha sunna door ma ku leedahay sunnada aljamaaca sunnada aljamaaca nin kastoo islaanaha ah nin kastoo soomaaliha ah nin kastoo muslimaha ah laakiin culimada sunnada aljamaaca ee gobolkan joogtay anaga xidhan kama ihi maamulkoodana kamid maahi ma waxaan ahay dadka taageersan amniga iyo nabadda iyo balaalaha dadka ku nool yihiin dadka kamid saas u taageersana kamid a waan gartay fursad inaad siiso doorka dawladnimada oo hadda dawladdu ay ku doodayso inay rabto gobolka guud ahaan inay maamusho lana xasiliyo ma wax ka duwan adiga kuu muuqdo
heer hade in dawladu hoodiye iyo manaasiye iyo ciidan gumaadayaala dadkeeda shacabkaa uma soo dirto waxa weeye dawladu dadkeeda waxa weeye waa maslaxdaa waa laaluushtaa waa baridaa waa wareejidaa waa shiridaa odayba odaybay u dirtaa wiinba wiinbay kumaarata ku dartaa saasay qarannimada iyo nabadaasaa lagu gaarsiiyaa dadka haddaan dadku kula fahmayda ee dawladu inta magaaso iyo diyaarada hub ka soo booxido oo rasaaskii dadka masaakiinta maarata raashinka loogu gadalaa rasaas laga soo booxiyo lama baraka iyo lama laayo midaasaa marka qof kastana adeerka xanaajinaysa ka naxinaysa
waan gartay dagaalka ka socda guriceel ee u dhexeeya dawladda iyo ahlu sunna sida adiguba aad sheegayso adiguna hataa siyaasi gobolka joogo xalku muxuu kuula muuqdaa
waa xalku ila muuqdaa meeshaas xasan sheekh maxamuud balcad maamulkiisa ma gaarsiisana balcad waad og tahay jidkeedu waa go-anya oo waxaa ku jira niman saraakiilaho mafahamtay jilhadaha fadhiya oo uu kamid yahay xaadoole allaha khayr siiyo marka waxa weeye oo subax walbaba maaragtay halkaas maaragtay kawaraq aad kawarqabtid jidka dawladaan dhaafi karin oon dadka amni sii karin oon dadka caafimaad sii karin oo gurya galanaysa oo ninkii dawladda iibsanaysa oo dhaqaalihii doonaysa oo laaluus iyo corruption baraysa oo diyaas bala aan dalka unaxayn keliyanta kusoo gurta wixii ay la dhici karaan la dhacaysa adan waxaas dawlad maaha dawlaatin shacabkeeda u naxda caafimaad u raadisa maaragtay amni u raadisa saasaa dawladnimada le ah laakiin dawladnimo maahan sidaas adeer naxariis darada ah ee u dhaqmayaan maamulkaas maaragtay xasan hogaanka ka yahay cabdi nuure dawladdu dad adiga aad ka mid tahay u aragtay in amniga muqdisho ay khatar ku ahaayeen waana sababta keentay weerar aad ka badbaadday oo hadda aad meesha joogta kaa riday inay hay-adaha ammaanka ay kugu doonayaan inay ku qabtaan marka adigu ma isku aragtaa inaad amni daradii muqdisho lagu tuhmay hadda ad u wareejisay gurcaal iyo meelo kale
maya dambigaan ilaahay ka gasho adeer hadaa sidaas tiri dabcan dawladda waxay doonayeen inay qabtaan waxay doonayeen inay dilaan xasanadii u sheega odayaal ko waxay i dilayeen wax sax maahayn waxay ahayd markay wax gaari waayeen wax qabsan waayeen waayo nimanka maamulka ha iska yiri daanid shadiid oo xasan u ahaa macalinka macalinka maaragtay iskuulaadkii beenbeenta ahaayo
eedeymaha shaqooyinka aan ka fogaano xasan oo madaxweynaha dalka hadda haye anigana su-aashaadu weydiisa mid shaksiya adeer waa inaan isagan midda shaksiyaan leeyahay aad qaadataa di kale markaas waa iska daafaya haye haye wadba
marka waxaan kuu sheegayaa markii marka dadkaas hogaanka ka noqdeen ayay qof kasta oo wax ahaan jiray inay xagtaan qof kasta oo isleeyihiin siyaasadu macno ku leeyahay inay dhibaateeyaan qof kasta oo ay leeyihiin muwaadan soomaaliya oo dalkiisa unaxya leeyihi oo hadla oo waan hadlay anigu waxaan sheegay daliilaha uu xasan sheekh maxamuud meesha ku hayo sidaas daraadeed bu waxa lasoo dila isagaa warqada saxiixay midda labaad warqad kale iga qoray oo uu leeyahay ninkaasi waa nin qariban oo saasa oo uu nabad sugidda caalamka u dhiibay oo uu leeyahay waa nin qariban oo saasa oo saa saasa oo saasa oo uu hadalkii daba ku soo absaray waa nin aan kooligaha dadka khamriga caba ah weligeyna xabad sigaarana ma cabin kafeegana ma cabo cabdi waar warqadaas yaa loo qoray
wuxuu qoray wuxuu qoray hay-adaha hay-adaha oo caalamka oo uu amnigu ugu qora oo isagoo inuu aniga ugu dacwooya raba isagoo iga dhigayo sida qofaan la garanay masaanto isagoo iga dhigayo laakiin hay-adihii ugu qoray way garteen inuu magacu magaca leeyahay kabacdina colaada ugu qabo shaksiyay dareeneen waxba lagama soo qaadin
marka hay-ada xariir kula lahaayo isku fiicnaadeen baa jiray oo kuu garaabay dabcan saala u fahmay waan gartay xariir lama lahayna waxaa waa waa la ii sheegay laakiin qof la yaqaano adeer muwadan oo soomaaliya siyaasadda muddo kusoo jira lahaa saddex iyo labaatan jeer jirbaa siyaasadda kusoo galay intaasna dalka ayaan kusoo dhex soo dhex joogay weligeyna habeen meel ugama guri meel loogama bixin dalkaana markii hore wax usoo bartay xilligan aan wada hadlayna dadka guracaal walwal bay ku sugan yihiin qaarkood baa barakaacay qaarkoodna qorshay wadaan baraka magaaladana ciidamada ku wajahan laga yaabo inayba aada ugu dhow yihiin marka waxaasoo dhanna mas-uuliyaddeeda cabdi qayb baad ka qaadanaysaa halkan ka duwan ma haysaan
waxba kala jiraan ciidamo iyo dad sar fadhiya ma jiraan dadkaanu dad wada dhashay weeye way dareeneen dareenkii dadka uu isku diri rabay xasana way dareeneen cudurka ahlusunna wal jamaacana waxaa weeye amni sugustii ay shalay dadku uga barteen hawshiisi wuu bilaabay wax dhibaata oo ka jiraan ma jiraan wixii xasan kusoo dalgalayeena waa barakaceen dadka kalena dad soomaaliya oo wada dhashay oo ehela oo secel oo hadeer waxa ay ku dhex jira yaqaano ka heshiinayo wey haddaan si kale u dhigo inaad ciidamadaasi aad sheegta inay ehel yihiin ama dadka deegaanka wada yihiin door dhexdhexaadina ma kaaga muuqda oo cabdi nabadeed ma lagu qaataa
waa waa yeelaya hadda adigu hadda anigu ciidamo hadeer ma arkay adigu hadda adaa iga ogo ii sheegaya ciidamaha kuwisaan ilaha ciidamo kuwisaan anigu ma ogi dad wada dhashay oo heshiiska kuyaan anigu walaalaa isla degan oo qof qof dhinsanaya aanan arag baan anigu la joogaa ciidamadii dagaalka deegaanka kula gala ahlu sunna ee dawladda aad hadda ii sheegaysa xaggee bay joogaan
sanadkoodu wuxuu sii dhuusamareeba ugu sii cararay waana kasii baxayaa sidaan ku filaya sidaan la ii sheegay in iyagaas aad la hadashaan kala jeeda hadalkayga suuragal ma tahay inaad dadka wada hadashaan aniga hadda adeer hadde kaalin wada hadal anigu lama dhihin laakiin waxaa tidahda ehlusunna ha la hadasho ehlusunna inay la hadasho iyadii u taallaa waa sheegay hadda adeer makugu celceliyaa gobolka iyo dal dalkaan u dhashay anigu dalkaan waxu soo bartay markii horena waxaa weeye ciidamadii ciraaq lagu soo tababari jiray dhalinyaradii ciraaq maaragta lagu soo tababaray jaamacadaha inta u aaday laga wareejiyo ciidamada loo soo tababaray baan ahaa kabacdina markaan kasoo noqday waxa weeye xukunkii maaragtay ka jiray dalka ayaan xoogaa iskhilaafnay kabacdina raggii saas xoogaa khilaafku uga tegay baan kamid ahaa kabacdina hadda dalkan intaasuu sala joogo waxa weeye anigu nin muwaadana soomaaliya la yaqaano dalka dalka dalkiisa dadkiisa jecel baana waxaana isoo koriyey dalka sidaas daraadeed dalkaygu inuu wanaag iyo baraaro gaaraan doonaya sharaf inuu gaaraan doonaya kala qeybsanaanta iyo kala qanqabka iyo reerreerka in laga baxaan doonaya oo qaran aan noqono laakiin danaystayaal adeer alushin shaqaystayaala dalka inay boobaan oo dhulkii iibsadaan dowladda waad ujeedaa inta magaalada muqdisho petrol station ku joogi jirtay xasan sheekhaa inta loo gabayaa loo geeyey oo gatay aagadirio dalqiyaa laga dhistay petrol stationadii dowladda laheeda kaalamiin siyaarka shacabka loogu shubi lahaa marka adeer shaksiyaadka saasu dhaqayo oo gerihii dowladda dadkii qaranka iibsanayo adeer kuwaasaan aniga adeer uga diirinahayaa dalka kuwaasaan marka ula jira wixii ay dibidda isku yihiin marka suna wal jamaaca waan taageersana kaalintaydu waxa weye waan taageersanahay waxaan ula jiraa maadaama ay dalka unaxayaan dadkan unaxayaan dadkana amni sii karaan unaxyo ka aan taageeraan rabaa